العالمين بلا ثمن وفهناك بلا وطن حتى الدموع من الأسى فوق الخدود بلا سكن فوق الخدود بلا سكن
dad boqolaal ah oo ku dhaqan degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa usoo daawasho tagay fagaaro weyn oo ku yaala degmadaas halkaas oo xukun xadduurridda ah lagula fulinayay ilaa iyo afar jaasuus oo u shaqaynayay dowladaha maraykanka etoobiya iyo murtadiinta jawaasiistan ayaa maxkamadda islaamiga horteeda ka qirtay shaqooyinka ay u qabteen cadowga allah ee duulangaaleedka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo sida ay u kashifeen asraarta muslimiinta dameer laawayaashan u caynsan cadowga caqligooduna kusoo koobmay oo keliya waxay cunaan ee haba yaraatee wax xeerin waayey ayaa mid kasta waxa uu ka waramay shaqada cadowga uu u hayay iyo waxa lacag ahaan uu u doorbiday diintiisa iyo dadnimadiisa qaadiga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka jawaasiistan ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi cadow boore oo da-diisu tahay afar iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo kuwa murtadiinta wuxuuna ka dambeeyey weeraro ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose jaasuuskan ayaa shaqadiisu ahayd basaasida siraha muslimiinta iyo inuu shariixooyin dhigo goobaha ay mujaahidiintu isugu yimaadaan si uu u helo luqmad sakaraad ah cabdulaahi waxa uu la xiriiray saaxiibadiisii wuxuuna siiyey ilaa iyo afar malaf oo uga xog waramay mujaahidiinta isagoo sheegay inuu hayo goob isu imaatin ah oo ay ku kulansanaayeen mujaahidiinta macluumaad kadib waxaa loo soo dhiibay laba shariixo shariixada koowaad ayuu dhigay deegaanka bula cabdalle waxaana goobtaas ka dhacay duqeyn sidoo kale goob kale oo ay ku sugnaayeen mujaahidiinta ayuu shariixada labaad dhigay kadibna waa la duqeeyey jaasuuskan ayaa saaxiibadiisii waxay ku tashkiiliyeen in uu ka mid noqdo mujaahidiinta waxa uuna ku biiray ciidanka xisbada ee magaalada kunya barrow si uu u noqdo jaasuus xirfadle ah oo macluumaadka u fududeeya cadowga halkaas ayayna anteenadiisu si wacan oga shaqayn jirtay muddo kadib waxaa lagu arkay isaga oo laaluush iyo rashwo ka qaadanaya bulshada kadibna ciidanka xisbada ee ku ammaanan farista macruufka iyo reebidda xumaanta ayaa durbadiiba wasaqdiisa iska fogeeyey isaga oo bannaanyaal ahaa ayaa anteenooyinka habqanka ah ee jawaasiista ayuu mar kale afka u galay jaasuus ku sugan muqdisho ayaa la soo xiriiray wuxuuna halkiisii ka sii waday gudbinta siraha mujaahidiinta intii uu shaqadan waday waxa uu aad ugu howlanaan jiray gudbinta taargooyinka gaadiidka muqdisho ooga soo dacwo taga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee banaadir ee ku taala duleedka magaalada muqdisho wuxuuna cadowga u gudbiyey taargooyinka ilaa iyo labaatan gaari oo cadowga ay qabteen in badan oo ka mida kadib waxaa loo soo dhiibay shariixo taas oo uu u dhigay gaari uu watay walaal mujaahid ah kadibna waa la duqeeyey sidoo kale wuxuu shaqaalaysiiyey ilaa iyo afar qofood wuxuuna ku dhiisa shaqadan ka tirsanaa muddo shan sannadood ah faysal xasan dhurre waa saddex iyo soddon sano jir waxa uu la shaqaynayay maamulka riddada koonfur galbeed gaar ahaan kuwooda ku sugan diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay faysal ayaa kulamo lasoo qaatay sarkaal haystay n g o-yada hoostaga hay-ad gaaleedka w f b iyo w h o muddo toddobaad ah oo uu la shaqaynayay waxaa loo soo bandhigay in uu qaato shaqadan in cadowga indho uu u noqdo oo loo dusiyo xoogaha mujaahidiinta cadowgana uu ku hogaamiyo goobaha ay ku sugan yihiin dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta si loo waxyeeleeyo jaasuuskan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo diray rag ay ka mid ahaayeen ogaas aadan dayrow waaliga degmada diinsoor iyo rag kaloo mujaahidiin ah sidoo kale waxaa loo diray xogo ku saabsan in uu soo sheego goobaha ay mujaahidiinta sakada xoolaha nool ay ku ururiyaan si cadowga uu duulaan ugu soo qaado loona dhaco sidoo kale faysal waxa uu soo diyaarsaday ilaa iyo saddex goobood oo dad lagu dilo wuxuuna dalbaday shariixooyinkii uu u dhigi lahaa isaga oo sugaya ayaana gacanta lagu dhigay wuxuuna shaqaynayay muddo toddoba bilood ah jaasuuska saddexaad waxaa lagu magacaabaa maxamuud maxamed cabdiraxmaan aadan oo loo garan ogaa kaabey da-diisu waa afartan sano jir waxa uu ahaa jaasuus u shaqaynayay dowladda xabashida ee ethoobiya iyo maamulka ashaada la dirirka ee koonfur galbeed kana soo qayb qaatay gumaadkii loo geystay bulshada rebecol jaasuuskan isaga ayaa dalbaday in uu la shaqeeyo cadowga wuxuuna xiriir la samaystay murtad lagu magacaabo tesow oo ka mid ah murtadiinta xudur kaasoo usii gudbiyey taliyaha liyu booliska caato wuxuuna taliyaha jaasuuskan ka dalbaday in mar walba loo soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta wuuna ka aqbalay jaasuuskan ayaa isku darsaday laba shaqo marna waxa uu ahaa sahmiye dhammaystiran marna waxa uu ka qaybgeli jiray goobaha ay ku duulayaan cadowga ee ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bakool wuxuuna ka qayb qaatay weeraro ka dhacay dhowr jeer wilaayada islaamiga ah ee bakool sida lagalay garasweyne iyo deegaanka buurdhuxulle oo uu ku hagay jaasuuskan wuxuuna shaqooyinkaas cadowga la qabanayay muddo saddex ilaa iyo afar bilood ah jaasuuskan oo shaqadiisa loo bogay ayaa markan si toos ah waxa uu la shaqo bilaabay taysow murtadkii uu jaasuuskan daaqadiisa kasoo galay wuxuuna la qabtay murtadkaas ilaa saddex howlgal oo ay cadowga kusoo weerareen garasweyne halkaasoo lagu xasuuqay dad maras ah iyo xoolo isugu jira geel iyo ari fara badan mujrimka taysow ayaa mar kale maxamuud waxa uu ka dalbaday in uu keeno nambarka ogaaska beesha hadame cabdulaahi maxamed yare allah shaadadiisa ka aqbale kadibna sida daroonta oo kale ayuu muddo ugu gaaf wareegayay isagoo ilaalinayay dhaqdhaqaaqa ogaaska shaqadaas waxaa loo ballan qaaday in lagu siin doono boqol dollar jaasuuska maxamuud ayaa mar kale macluumaad la wadaagay taysow kadibna waxaa la qaatay oo si toos ah loo gudagalay qorshihii lagu khaarijin lahaa ogaaska waxaana markan xudur laga soo diray ilaa iyo saddex murtad oo khaarijisa ogaaska maxamuudna waxa uu weli korka ilaalinayaa ogaaska kadibna xilli maqribkii ah waxa uu soo geliyey magaalada murtadiintii lasoo diray oo si toos ah uu u geeyey guriga ogaaska goor ay ku beegneed salaadii cishaha ayaa ogaaska lagu dilay gurigiisa jaasuus maxamuudna lacagtii boqolka doolar ahaydna waxaa laga siiyey afartan doolar oo keliya lacagtii kalena waa lagu ballan furay guud ahaan muddada uu shaqaynayay jaasuuskan waxay ahayd lix sano jaasuuska afraad waxaa lagu magacaabaa cusmaan macalin maadey aadan oo loo garan ogaasiidkay oo da-diisu ay ahayd shan iyo labaatan sano jir waa jaasuus la shaqaynaya maraykanka waxaana uu qaabilsanaa kala gudbinta shariixooyinka murtadkan jaasuuska ayaa la shaqaynayay adeerkii oo murtad kale ah kaas oo uu ugu tegay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna soo qaatay inuu ka shaqeeyo howlaha basaasnimo gaar ahaan inuu si gaar ah isha ugu hayo dhaqdhaqaaqyada mujaahidiinta xilliyada howlgallada ay jiraan markii ay isku fahmeen shaqadaas waxaa durbaba loo soo dhiibay shariixooyin uu ku wareejiyey mid kaloo isaga kaga soo horreeyey gudaha wilaayaadka mar kale waxaa deegaanka bariir oo ugu tagay murtad adeerkii ay isla shaqaynayeen kaasoo soo dhiibay boorso ay ku jireen shariixooyin gaaraya ilaa iyo afar oo loo soo dhiibay nin la yidhaahdo cabdulaahi baadiye isoo maraya ayayna ku kala qaateen alaabtii mar kale adeerkii oo ku sugnaa bariire ayaa usoo dhiibay laba shariixo oo loo geeyey nin joogay farsoole mar kale adeerkii ayaa ku amray in uu ciidan bangaraaf ah ka soo wado duleedka farsooley wuxuuna keenay saldhigga farsooley waxayna halkaas cadowga ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sidoo kale jaasuuskan ayaa mootadiisa ku qaadi jiray murtadiinta ku sugan degmada qoryooley kuwaas oo dhac iyo boob ka geysan jiray deegaanada uu ka arrimiyo maamulka islaamiga ah oo uu dhex keeni jiray sidoo kale wuxuu si tuugaaleysi ah oo wadooyinka u dhex marin jiray murtadiinta wuxuuna sidoo kale dumarka ugu geen jiray goobahooda guud ahaan inta uu shaqaynayay jaasuuskaas waa ilaa iyo siddeed bilood ugu dambeyntiina qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa xukunka kaga dhawaaqay goobtan fagaaraha ah ee ay dadweynuhu isugu yimideen xukun intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah in lagu wada fuliyo dil xadduridda ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسو نادي قران وبالله التوفيق قدرتنا وحن قد قلينا فلنت حكمك الله أكبر الله أكبر
ugu dambeyntiina muddo isbuucyo gudahooda waxaa wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya lagu dilay in ka badan labaatan jawaasiis ah kuwaas oo geystay falal dembiidyo kala duwan iyaga oo gaalada la shaqaynayay
يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له